أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلم عlى نبيina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعiin أma bعdu qaala اllahu tacaalى ya bني إsrاaئيila sraaئيil caruurtiisay اذkuruu xusa nicmatii aniga nicmadeyda xusuusta alatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum idinka korkiina wa awfuu oofiya bicahdii ballantayda oofiya aada ila gasheen uufi oofiyee anigana bicahdikum ballankiinnii aan idinla galay wa iyaaya aniga kaliga wa iyaaya aniga keligay farhabuuni iga cabsada wa aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya ansaltu aan dejiyey musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kii macakum idinka maciinna ahaaday u rumaynayo walaa takuunuu ha ahaanina awala kaafirin mid diido kan ugu horeeyo bihi kaa aan soo dejiyey walaa tashtaruu ha gadanina biaayaatii aayaadkayga hamanan ha ku iibsanina haman qiimo qiimaha oo qaliilan aada u yar wa iyaaya aniga keligay un fattaquuni iga dhowrsada oo iga cabsada aayaddan laga bilaabo ilaa iyo suuradda juskeeda inta laga gaarayo sayaquulu sufahaau iyo meelaha waxaa looga warramayaa reer bani israa'iil iyo wixii alla ugu nicmeeyey nimankan marka madiino joogay ee yahuudda ahaa u qeybsanaa saddex qeybood oo banu qaynuqaac iyo banu nadiir iyo banu qurayda saddexdaa qolo ee madiino deganayd ayaa waxaa la leeyahay faraciinnii hore iyo dadka aad ku abtirsan jirteen nicmadii alla uu u galay yaa loo tilmaamayaa loo sheegayaa la tusaaleynayaa taana marka waxay ka dhigan tahay rabbigii sidaa aabbayaalkiin u galay ku shukriya isaga keliya caabuda kitaabkan nabiyullaahi moxamed uu la yimid ee sidan uga sheekaynayana ood ogtihiinna rumeeya nicamkaas marka dhowr siyaabood baa loo tusayaa marka alla wuxuu ku bilaabay yaa yaa banii israa'iila israa-iil ilmihiisow israa-iil nabiyullaahi yacquub magaciisa ayuu ahaa isaga magaciisa waxaa la dhihi jiray israa-iil marka magacaasna hadde qur-aanka aclaamta ku jirto magacyada ku jiraan marka la yidhaha qur-aanka carabi buu kusoo degay wax aan carabi ahayn ku jiraan marka la yidhaahdo de asmaa'dan carabi maaha hadda israa'iil iyo ibraahim iyo asmaa oo carabi ah maaha aclaamtaas marka laga yimaado qur-aanka wixii intiisa kaleo dhan waa carabi marka israa'iil macnihiisana waxaa laga wadaa cabdullaahi addoonkii ilaahay yacni israa'iil ilmihiisow udkuruu xusa nicmatii nicmadeyda xusuusta allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum idinka korkiinna aan ku nicmeeyey marka maxaa loo soo qaadanayaa aabbahood ibnu kathiir wuxuu leeyahy iyaga ayaa lagu beer laxawsana oo waxaa la leeyahay war ninkii wanaagsanaa saalixa ah nebigii ilaaha ilaahay yaad ku abtirsataan oo idin dhalay sidiisoo kale noqda waay marka ayb sidaasoo kale ayuu ibnu kathiir marka uu tilmaamay ayb oo waxay ka dhigan tahay buu leeyahay kamaa taquulu yabna alkariim ifcal kada war ninkii aabbihiis wanaagsanaayo waxaas fiican sameeyo aabbahaa kaga dayo saasay ka dhigan tahay marka israa'iil ilmihiisoo udkuruu xusa nicmatii aniga nicmadeyda xusa allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum idinka korkiinna nicmadaasna marka way badan tahay qaar mufasiriinta waxay ku fasireen nebi nebiyaal badan iyo rusul badan inuu ka yeelay dhexdooda kitaab inuu ilaahay usoo dejiyo towreed oo xalaal iyo xaaraanta u kala caddeeyo waxayna la mid tahay qowluhu tacaala nabiyullaahi muusa uu yidhi yaa qowmi idkuruu nicmat allaahi calaykum id jacala fiikum anbiyaa'a wa jacalakum muluukan wa aataakum maa lam yu'ti axadan min alcaalamiin taasaa marka aayaddanna lagu macnaynayaa ambiyo iyo rusul ayaa alla idinka bixiyey taa nicmadaa alle xusuusta wa awfuu oofiya bicahdii aniga ballankayga oofiya yacnii ballantii aada ila gasheen ka soo baxow ballantaasna marka hadda waxay tahay inay alla adeecaan oo aynan caasinin nebi nebiyullaahi moxamed marka uu soo baxana inay rumeeyaan marka cahdigii ay la galeen kaas waayo leanna ambiyadiibuu bilaahi la galay ballankaas dayib abulcaaliya wuxuu leeyahay cahduhu ilaa cibaadihi waxaa weeyaan diinu lislaam wa an yatabicuuhu ballanta uu alla la galay addoommada addoommadu ay la galeen waa inay diin lislaam weeyaan ina waa diin lislaam waana inay raacaan ibnu cabbaas waxaa laga wariyey inuu yidhi uufi bicahdikum arda cankum waa idinka raalli noqonayaa wa udkhilkum ljanna jannaan idin gelinayo wa awfuu oofiya bicahdii ballankayga aada ila gasheen uufi oofiye anigana bicahdikum ballankiina aan idinla galay waana inuu janno geliyo uunan cadaabin qofkii ballankaa ka soo baxo meeshaas marka aayaddii suuratu lmaa-ida lagu fasira walaqad akhada allahu miihaaqa banii israa'iila wabacatnaa minhum itnay cashara naqiiba waqaala allahu inii macakum lain aqamtum asalaata waataytum azakaata waamantum birusulii wacasartumuuhum waaqradtum allaha qardan xasana intaa hadday ka soo baxaan ayagana la ukafiranna cankum sayi'aatikum ilaa aakhirihi baa la siinaa uufi bicahdikum marka aayaddaasaa lagu macneeya wa iyaaya aniga keliya un farhabuuni iga cabsada oo iga baqa ayib oo aniga iga cabsada ibnu cabbaas marka wuxuu yidhi ay an unzila bikum maa anzaltu biman kana qablakum min aabaa'ikum min alniqmaati alatii qad caraftum min almaski wagayrihi dadkii idinka idinka horreeyey oo qoladiinna ah kuwii xumaatay cadaabkii aan ku dhigay oo kale ka cabsada waa inaan idinku dhigo ibnu kaiir marka usluubkan wuxuu leeyahay wahada intiqaalu min altargiibi ila tarhiibi waxaa laga guurayaa tarkiib rajogelinaa soo socotay waxaa sameeya waxaasaan idin siinayaa baa socotay cabsigelinaa marka loo ayaa ayaa loo noqday marka cabsigelin baa laga aaday marka wa iyaaya farhabuun waxaa weeyaan marka cabsigelin tarkiib iyo tarhiib ayaa aayaddaas gaaban ku dhan waxayna ka mid tahay qur-aanka macaanidiisa waa weyn hal aayadba wuxuu ku jamcinayaa tarkiib iyo tarhiib tarkiibku waa rajogelin haddaad waxaa ka soo baxdaan jannaan idin gelina tarhiibkuna waa cabsigelin haddii aad saan samaynin waa la ydin ciqaabayaa wa hada intiqaalu min altargiibi ila atarhiibi fadacaahum ilayhi waa isugu yeeray bilragbati waalrahbati labadiiba lacallahum yarjicuuna ila alxaqi bal inay xaqa usoo laabtaan ayib wa aaminuu rumeeya bimaa kii rumeey marka waiyaaya farhabuun iyaayadii marka waa mafcuulkiioo lasoo hormariyey xasri baa ku jiro aniga un iga baqa waayo khawfu siri anaa iska leh cid kale male rahbadu marka cibaadaday ka mid tahay waxyaabaha alle lagu caabudo khawfu siri iyo waxaa jiro khowf dabiici ah khowfka dabiiciga de bani aadamku inuu dugaagga ka cararo xabadda inuu ka cabsado waa lagu abuuray kaas maahan middaas in la leeyahay ha ka cabsanina ninkii dugaag ka cabsado ilaahay kayrkiisuu shirki u sameeyey in la leeyahay maaha midkaas waa dabiici wax adiga kugu jiro ee khawfka alla cid la leh aynan jirin waa khawfu siri wax aadan u jeedin asbaabtiisii aadan hadda arkaynin inaad un ka baqato shayaadiinta iyo jinka iyo waxyaabahaas in laga baqo hadda aan la arkayninba asbaabtii ay kugu dhibi lahaayeen hadda ma kuu muuqato haddaad ka cabsato taas ilaahay baa iskale baa la leeyahay marka khawfu siri baa la yidhaha marka midaas waaaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya anzaltu aan soo dejiyey musadiqan xaal uu yahay kaasi mid u rumaynaayo limaa kii u rumaynayo macakum idinka maciina ahaaday ood haysataan marka bimaadaas marka maxay ku dhacay qur-aanka leanna qur-aanku wuxuu u rumaynayaa waxa iyagu ay haystaanoo towreed ah iyo injiil waaminuu rumeeya bimaa kii anzaltu aan dejiyey musadiqan xaal uu yahay midkii u rumaynayo limaa kii macakum idinka maciina ahaaday ood haysataan waa towreedkii walaa takuunuu ha ahaaninina awala kaafirin mid gaaloobo oo diido kan ugu horeeyo ha ahaaninina bihi bilqur'aani damiirkaa marka qur-aankaa loo celina lianna isagaa laga soo sheekeeyey marka qur-aanka wax ku gaaloobo idinka oo wax taqaanaan ha ugu hormarinina meeshaan marka de iyaga hortood baaba qur-aanka la beeniyey sow maaha makuu nebigu joogay mushrikiin alcarab ayaaba ka hor beeniyey iyaga awaladan marka xaggey u socotaa waxaa la leeyahay marka waxaa laga wadaa reer bani israa'iil ama ahlu kitaabka idinka ha ugu horayninina wax ahlu kitaaboo beeniyo qur-aankan marka aweliyadu waa nisbi waxayna ku dhacaysaa wixii kitaab hore loo siiyey inta kitaab la siiyey ahlu kitaaba idinka ha ugu hor kufrinina saasay ka dhigan tahay marka qaar marka damiirkan de waxay u celinayaan awala kaafirin ha noqonina mid kufriyo kan ugu horeeya bihi bimuxamedin nebi moxamed mid ku gaaloobo idinka ha ugu hormarinina laakiin siyaaqa bilqur'aanidaa aada ugu fiican in loo celiyo walaa tashtaruuha iibsanina ayib marka awala kaafirinta de waxaa ku jira lafteeda mudaafna waa ku jiraa mucribiinta sidaasay dhaheen walaa takuunuu ha ahaaninina awala kaafirin awala fariiqin koox tan ugu horeyso kaafirin bihi oo qur-aanka ku kufriso walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayaadkayga ha ku gadanina beddelkooda amanan haman hamanka oo qaliilan aada u yar ayb marka xasanulbasri iyo waxaa laga wariyey inuu yidhi wax allaale wixii qur-aanka lagu iibsado adduunyada oo dhan haddii lagu iibsado waa hamanan qaliilan ayb oo wuxuu yidhi hamanan qaliilan athamanu alqaliilu addunyaa bixadaafiiriha hamankaas yar waa adduunyo iyo dhaldhalaalkeed laysku daray oo dhan walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayaadkayga hamanan ha ku gadanina hamanka oo qaliilan aad u yar waxaa kaloo lagu macneeyaa waqiila waxaa la yidhi macnaahu laa tactaaduu ha ka bedel qaadanina can ilbayaani waaliidaaxi qur-aanka oo la caddeeyo oo la bayaaniyo wa nashri lcilmi annaafici iyo cilmiga naaficoo la faafiyo fi nnaasi dadka dhexdooda ha ku bedelanina bilkitmaani qarin iyo wallabsi iyo in la dheehgeliyo xaq iyo baatil laysku daro litastamiruu calaa riyaasatikum fi dunya alqaliila si madaxtinimadiinnu ay daa'im idinkugu noqoto leanna nimankan reer bani israa'iil waxaa qaalib ka ahaa intooda culummada dadkaa ku xirnaa lacag bay ka qaadan jireen xaqiina inay u bayaaniyaan ma rabaan hadday nebi moxamed u tilmaamaan iyaga waa laga tegayaa haddii laga tagana meeshii waxay ku haysteen bay weynayaan marka waxaa la leeyahay sidaa ha yeelina intaad xaqa qarisaan si aada wixiinni un u gurataan saas ha samayninina saasay ka dhigan tahay xadiidna wuxuu ahaa man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajhullaahi laa yatacallamuhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yarax raa'ixata aljannati yowma alqiyaama qofkii cilmi barto ilaahay wejigiisa loogu lagu raadiyo oo uunan u baranaynin ilaa inuu adduunyo asiibo jannada ma carafsanayo halkan marka mas'alay ka qabtaan aayaddan oo masaladaa waxay tahay tacliimu اlcilmi biاlujrati dadka in cilmiga lacag lagu baro ujro laga qaado amase qur-aankii in loo dhigo lacagna laga qaado dadka iyay halkan marka ka hadlaan mufasiriinta ibnu kaiir marka waa soo koobay mas'alada wuxuuna yidhi fain kaana qad tacayana calayhi hadduu cilmiga ama qur-aan bariddu ay ku waajibtay falaa yajuusu an ya'khuda calayhi ujratan ma bannaana inuu ujro ku qaato sidey ugu waajibaysaa qof qur-aan yaqaanba magaaladan ma joogo oo dadka faatixada u sixi kara maalan keligiis waaye markaasi inuu faatixadii dadka baro oo qur-aankii dadka baro waajibay ku noqoneen mar hadday isagii ku waajibtay lacag kuma qaadan karo markaas leanna fardu caynay ku noqotay lacag male marka ayb wayajuusu an yatanaawala min beyt اlmaali maa yaquumu bihi xaalu maa yaquumu bihi xaalahu wa ciyaalahu waxaa u bannaan haddii baytulmaal jiro in ay baytulmaalku waa dowladda inay wax ka qaato leanna maslaxa caam u haaya taa waa u bannaan tahay fain lam yaxsul lahu minhu shayun hadduusa waxba ka helaynin baytulmaal ama maba jiraba wa qatacahu tacliimu can itakasubi dadka haddii uu waxbarana kasabkiisii waa ka go-a ma shaqa shaqo iyo iskuma wadi karo waxbarid fa huwa kamaa lam yatacayan calayhi inuusan ku waajibin oo kale waay markaasna ninkii hadduu tacliintii dadka qur-aanka u fariisto ilmihiisii wax ka kaafinaya male baytulmaalna male dad isgaranaa male meel wax ka qaadanaya male iskuma wadi karo markaasi isagoon ku waajibin bay la mid taho waa u bannaan tahay inuu wax ku qaato markaa wa idaa lam yatacayan haddii uunan ku waajibinna calayhi korkiisa fa inahu yajuusu an yaakuda calayhi ujratan cinda malik washaaficiyi waaxmeda wa jumhuuri اlculamaa wax ku qaadan karaa marka kamaa fii saxiixi اlbukhaariyi can abi saciidin fii qisati ladiiq ninkii la qaniinay faatixada ay ku aqriyeen lacag bay ka waxaybay ka qaateen ari markaasuu nebiga yidhi sal lla ly slam ina axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah waxaad ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan ilaahay kitaabkiisa wa qowluhu fii qisati almakhduubati naagtii la doonay oo nebiga u timid oo isu bandhigtay ee ninkii uu yidhi kadib aniga io mehri rasuul alla wadaadan adiga danaynan kaaga jirin waa kii yidhi zawajtukumaa bimaa macaka min alqur'aan zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan waa kuu guuriyey inta aada qur-aan haysato qur-aankii marka bedel baa lagu qaatay leanna iyada jirkeedii wuxuu ku xalaashanayaa beddelka qur-aankaas dayib marka labadaa xadiis waxay tilmaamayaan wax lagu qaadan karo marka faama xadiidu cubaadata bni saamit xadiidaa marka jiro annahu callama rajula min ahli sufati shay-an min alqur'aan nin ahlu sufa buu qur-aan baray faahdaa lahu qowsan qaanso ayuu usoo hadiyeeyey fasa'ala canhu rasuula اllahi sal ly slam nebigii buu su'aalay faqaala rasuulku wuxuu yidhi in axbabta an tudawaqa biqowsin min naarin faqbalhu haddaad rabto in lagu qoorgeliyo qaansa naareed qaado fatarakahu waa iskaga tegay marka rawaahu abu daawuuda wa rawaa milahu can ubay bni kacbin marfuucan wa ruwiya milahu can ubay bni kacbin marfuucan markaa ibnu kaiir wuxuu yihi fain saxa isnaaduhu xadiidkan haddii uu ansaxo fahuwa maxmuulun cinda kaiirin min alculamaai minhum in badanoo culammada ka mida waxaa lagu xambaarayaa xadiidkan minhum abu cumar uu ka mid yahay ibnu cabdilbar calaa anahu lamaa lamaa callamahu lilaahi meeshaas wuxuu dhigayaa lamaa callamahu llaahu allahu qoray allah marka maaha waa lilaahi markii hore markuu u baray ilaahay dartiis lacag la-aan buu ku baraayey lam yajuz bacda haada kan kadib uma bannaana an yactaada inuu beddel qaato can hawaabi illaahi hawaabka allow ka bedel qaato bidalika alqows macnaha waxay tahay haddaad nin tiraahda kaale qur-aankan ku barayaa waxna aadan ka rabin lilaahi aa ugu tala gashay sadaqo iyo fii sabiilillahi inaad ku barto kadib inaad tiraa lacag keen haddana waxay noqonaysaa hawaabkii ood ku bedelanayso lacagtaas marka dadkani ahlu sufa waxaa laga yaabaa cubaada inuu u baraayo qur-aanka fii sabiili illaahi marka hawaabkii inuu iska buriyo buu diidaya marka saasaa lagu xambaaray fa ama ida kaana min awali اlmri cala atacliimi biاlujrati hadday tahay fainahu yasixu kama fi xadiidi ladiiqi wa xadiidi sahlin fi lmakhduubati wallahu aclam masaladana marka baxigaas buu kor saaray walaa tashtaruu marka da waxaa lamida wadaaifta diiniga oo kaleo dhanna tan unbay lamid noqonayn walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaati aayaadkayga tamanan lacag ha ku gadanina lacagta oo qaliilan yar wa iyaaya aniga keligay un fataquuna iga cabsada walaa talbisuu alxaqa bilbaili wataktumu alxaqa wa antum taclamuun walaa talbisuu ha dheehinina alxaqa xaqa bilbaili baailkii ha ku darinina oo ha ku qasinina wa taktumuu walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqa ha qarinina walxaal antum idinkuna taclamuuna aada og tihiin halkanna marka iyagii baa lala dardaarmayaa waxbaa laga reebayaa oo iyagu markaa ay ku jireen oo ah xaqii iyo baatilkii in laysdhexgeliyo oo caamadii ay kala garan weyso xaq iyo baatil markaas walaa talbisuu ha isdhexgelinina oo ha dheehinina alxaqa xaqa bilbaaili ha ku dheehinina baail wataktumuu walaa taktumuu wataktumuu laba icraab baa ku jirto in la yidhaha wataktumuu majzuum laga dhigo oo walaa taktumuuda loo soo qadaro lagu cadfo walaa talbisuu walaa taktumuu ayb sida fiicanna saas waayo weliba macaanidiisu macnihiisu ay xeel uu xeel dheeryahay leanna markaas mid kastaa goonidiisaa laysaga reebay labsigiina labsigiina lama ogolo isdhexgelinta kitmaankiina lama ogolo in la qariixo icraab labaadaa jirto weji labaadoo wataktumuu in la yidhaha waa mansuub mansuub bian mudmara oo la yidhaha walaa talbisu alxaqa bilbaatili ha ku dheehinina wataktumuu wa an taktumuu aada qarisaan markaa alxaqa xaqi aada qarisaan wa antum taclamuuna idinka og haddii marka mansuub laga dhigo macnaha ka soo baxaya wuxuu noqonayaa ha isku darinina labadaas xaqiyo baatilkii inaad isku qastaan iyo qarin ha isku darinina labadaas marka mid kastaa goonidiis in loo reebay meeshaa marka kama caddaanayso haddii saa la dhaho oo waxay la mid tahay laa ta'kul isamakata wa tashraba laban mihaalkii ay dhihi jireen nuxaad marka taasi marka wejku wuxuu noqonayaa marka jamciga in labadaa la jamciyo la kulmiyo ayaa la diidan yahay laakiin macnaha xeel dheer mid kastaa goonidiisu xaaraan u yahay xaqi in la qariyaana ma bannaana labsigana ma bannaana marka wataktumuu icraabta wejka jasmaha fiican xoog badan walaa talbisuu ha dheehinina alxaqa xaqii bilbaatili ha ku dheehinina xaqaas baatil ha ku dheehinina la leeyahay akharu lmufasiriin baqawi sida uu leeyahay wuxuu yidhi mufasiriintu siday u badan yihiin xaqa islaamkaa laga wadaa baatilkana waxaa laga wadaa yahuudiyada iyo nasraaniyada marka islaamka iyo diimaha kale baatilka ha isku dhex darinina arrinkaa marka haddii sidaa la yidhaahdo xamlo hadda socoto oo aada adduunka uga socotaba aayaddu ay diideen xamladaasina waxay tahay in laysku daraba diimaha oo la yidhaahdo yahuudiyada nasraaniyada islaamku waa saddex diin oo samaawi ah saddex nebi oo isjecelna waa lagu soo dejiyey marka ninku hadduu doono yahuudi buu ahaan karaa haddii uu doonana nasraani hadduu doonana muslim saddexdoodana jannaday wada gelayaana lagu leeyahay leanna mid kastaa diin samada ka timid buu rumaysan yahay aladyaanu samaawiya la walaalaynayo lagu leeyahay marka waxyaabahaas dad culummo sheeganaya u taagan ayb iyo madax waxaasina marka waa waxa alla uu diidayo uu leeyahay walaa talbisu alxaqa bilbaatili yahuudiyana iyo nasraaniyad iyo islaamka yaan laysku darin ma isqaadan karaan xamladaasi marka meelo badan baa shirarkoodu ka dhacaa marna waxay u ordaan vaticanka marna meelahan masar iyo urdun ayb marka waxyaaba aada halis u ah waaye dakiilna ku ah muslimiinta wax muslimka ku cusub waayo waxaas dadka muslimiinta kirishtaanku gaalay u yaqaanaan yahuudduna gaalay u yaqaanaan hadda marka nin cilmi sheegana inuu yidhaahdo nin gaala intuu dhinta jannaduu gala inuu yidhaahdo ama inuu yidhaahdo yacni qofkaasi waa fiicnaayo maxaasintaasuu lahaa ee diin samaawina waa rumaysnaayo nabiciisuu rumaysnaayo wax ma dhihi karno allana uu leeyahay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa ayb oo yahuud iyo yacni nasra nasaare iyo dhammaantood gaalnimaa lagu xukumay qofkii ka shakiya marka kirishtaanka gaalnimadooda yahuudnimada yahuudiyada inay gaalnimo tahay oo diinta ka baxsan tahay qofkii ka shakiya isagaaba ku gaaloobaya marka leanna diin aan xaq ahayn ayuu xaq u arkay shaygaas marka aada u khatar u yahay in la yska feeriyo dadkii marka taana waxaa keenayso qalbigii dhammaabaa qallalay waa engegay quluubtii baa engegtay aslu diinkii baan dadku aqoontiisii ay ka yacni ay ka jaahil noqdeen waxaa ka dhashay marka gaalnimadii islaamka in la kala garo waayo allahu mustacaan walaa talbisuu ha dheehinina marka alxaqa xaqa bilbaaili ha ku qasinina wa taktumuu walaa taktumuu ha qarinina alxaqana ha qarinina wa antum walxaal antum idinka oo taclamuuna og haddana oo aan cilmila-aanaysan idin haynin ayb waxyaaba marka waxaa iska jiro dadka shaydaanku markuu rabo inuu dadku baab uu geliyo khatar ah inta aan baabkaas la gaarin marka hore horta albaabadiisa iyo ayuu u sahlaa oo u qurxiyaa dad marka waxaa arkaysaa taqaarubul adyaanka lama ogola sax waayo laakiin taqaarub yaa taqaarub hadda lama sheegin xiwaar waayo waxa la wada yaa lagu leeyahay xiwaarkan hadda socda maaha nin gaaloo diinta loo sheegayo maaha kii nebi maxamed samayn jiro walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsan maaha taas taas marka adaa dacwo wado markaas laakiin tani waxay tahay gorgortanaa ku jira iyo tanaasul xiwaaruka laga bilaabaa waa loo qurxinaa magaca waxaa ku xiga kabacdi taqaarubaa ku xiga waxaas dhan marka baabkaas udhexe arrintaana markii hore de caalamul islaami waxay kusoo bilaabatay nimankan ashar baa waxay bilaabeen taqaarubu sunna washiica wax la yidhahda markii dambena taqaarubu aladyaani bilaabeen shaydaannimadaas wa aqiimu salaata wa aatu zakaata warkacuu maca araakiciin wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu siiya oo bixiya azakaata zakada bixiya warkacuu rukuuca maca araakiciina kuwa rukuuca macooda la rukuuca ayb meeshaana alla subxaanahu wa tacaala wuxuu amrayaa marka cibaadadiisa oo alla wuxuu leeyahay waa aqiimuu oogaa salaata salaada ooga nebiga inay la tukadaana la amray wa aatuu siiya azakaata zakadana bixiya zakadiina inay la yimaadaan warkacuu rukuuca maca raakiciina kuwa rukuucaya la jirkooda marka rukuuc maxaa looga soo qaataa la yidhi salaada marka salaadda waxaa la yidhi waxaa rukuuc looga soo qaatay yahuudda salaadooda rukuuc ma qabto oo iyaga marka derbiga unbay madaxa isaga gargaraacaan iyagoo taagan baa derbigu ay maanta dhan madax ku garaacaya rukuuc male marka waxaa laleeyahay rukuuca oo sujuuda salaad la yaqaano allay sujud leeyahay subxaanahu wa tacaala maca araakiciina kuwa rukuucaya la jirkooda ayb halkan marka ibnu kathiir wuxuu yidhi wakunuu maca almu'miniina fii axsani acmaalihim wa min akhasi dalika waakmalihi asalaatuhu wqad istadla kaiiru min alculamaai bihadihi اlaayati waxay u deliishadeen calaa wujuubi اljamaacati salaada jamaacada inay waajib tahay u deliishadeen lanna amar baa siiqadu waa siiqa amar wa absau ayb waubs waxuu leeyahay marka waabsudu dalika fi kitaabi اlaxkaam alkabiir waxaan ku basdinayaa arrintaas buu leeyahy kitaabkaas in sha allah wqad takalama alqurdubiyu calaa masaa'ili اljamaacati walimaamati faajaada qurdubi meeshaan wuxuu uga hadlay masaa-isha jamaacada ay ku tacalluqo waana wanaajiyey buu yidhi meeshaas marka jamaacadu inay waajib taha an laga qaadanaa warkacuudaana keenayso warkacuu maca raakiciin nebigana waa kii hamiyey inuu kusoo gubo guryaha dadka jamaacada ka takallufaa ibnu mascuudna waa ka yidhi munaafiqun baa ka tegi jiray oonan imaan jirin jamaacada soo xaadiri jirin qofkii cudurdaar aan haysanin jamaacadu marka waajibay ku tahay haddii de cudurdaar uu leeyahayna cudurdaar baaba markaas uu leeyahay jamaacadii waajib ku noqon maysa markaa ayb aayada badan baana daliil u ah ay ka mid tahay yowma yukshafu can saaqin wayudcowna ila sujuudi falaa yastadiicuun khaashacatan absaaruhum taraaquhum dilla waqad kaanuu yudcowna ila sujuudi wahum saalimuun adduunka intii la joogay ee sujuudda loogu yeeri jiray iyagoo nabad qaba mana imaan jirin maanta marka aakhiro la joogo waxaa loogu abaalmariyey inaysan sujuudi karin aayado badan baa marka iyo axaadiis badan baa tusaaya ayb ataamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum waantum tatluuna alkitaab afalaa tacqiluun ata'muruuna ma faraysaan annaasa dadka bilbiri khayrka iyo samafalka watansawna ma hilmaamaysaan anfusakum nafihiina ma iloobaysaan ayb wa antum walxaal antum idinkuna tatluuna aada akrinaysaan alkitaaba kitaabka afalaa tacqiluun miyaydan garanaynin oydnan caqli lahayn oydnan wax fahmaynin aayaddanna alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ahlu kitaabow sideebaa ay idinkugu qalantaa inaad dadka wanaag fartaan idinkana aada ka tagtaan waxaa la yidhi nimankan ahlu kitaabka waxay ahaayeen qof markuu u yimaado si hoose waxay ugu sheegi jireen nebi maxamed waa xaq marka ay dadka la joogaan oo ay dacwada iyo samaynayaanna xaqnimadiisii bay diidi jireen marka waxaa la leeyahay inaad iyagiina marka ma raacayaan hoos bay dadka uga sheegayaan iyagiina ma samaynayaanoo ma raacayaan taas waay marka waxaa lagu haysto kaanu kaana banuu israa'iil ya'muruuna annaasa bidaacati illaahi wbitaqwaahu wabilbiri wayukhaalifuuna facayarahum allahu caza wajalla alla waa ku ceebeeyey marka qataada saasuu yidhi aayadda marka sidaasuu ku yidhi ataamuruuna annaasa dadkii miyaad faraysaan bilbiri khayrka iyo samafalka wa tansawna waad iloobaysaan waa ka tegaysaan khayrkii wa tansawna waad hilmaamaysaan anfusakum nafihiina ay tatrukuuna anfusakum naftiinnii baad ka tegaysaan waxaad uga tegaysaan amar amarkaas inaydnan fulinin nisyaanka asalkiisu waa tarki walxaal antum idinkuna tatluuna aada akrinaysaan alkitaaba kitaabka afalaa tacqiluuna miyaydnan wax garanaynin fahmaynin ibnu jariir marka wuxuu keenay aayaddan ahar munaasab oo abu qilaaba cabdullahi ibnu zayd aljarmi aayaddan uu akriyey markaasuu yidhi qaala abudardaa radia allaahu canhu laa yafqahu arajulu kula alfiqhi qofka ma fahmaayo buu yidhi fahm dhammaantiisa xataa yamquta annaasa fii daati illaah ilaa uu qofka dadka u caroodo ilaahay dartiisa huma yarjica ilaa nafsihi ilaa uu naftiisa haddana u laabto fayakuuna lahaa ashadda maqtan dadkii marka waxay samaynayaan iyo ilaahay dartiis baad ugu caroonaysaa haddana adiga naftaada usoo laabo waa inaa iyadana ilaahay dartii ugu carootaa leanna iyada lafteeda wanaag ma samaynaysa marka taadii inaad ka tagto lama rabo dadkana fiiri adigana isfiiri waa marka aharkaasuu keenay xadiidkii usaamana waa u munaasab meeshaan saxiixa ahaa qiyaamaha marka la tago qof baa naarta gelaayo fatandaliqu aqtaabuhu mandhiciradii baa bannaanka usoo baxayaan fayaduuru calayha waa ku wareegayaa kamaa yaduuru alximaaru fi raxaa sida dameerku uu shiidka ugu wareegteeyo oo kale markaasay dadku ku dhahayaan war miyaadan macruufka na fari jirin munkarkana naga reebi jirin markaasuu leeyahay balaa macruufkaan idin fari jiray lama imaan jirin munkarkaan idinka reebi jiray waa la imaan jiray xadiidkaasna marka aayaddan waa u munaasab ibnu kaiir marka wuxuu yidhi walgaradu ulajeeddadu waxay tahay ana allaha tacaala damahum mas'ale muhiimo inta ka baraarujinaa marka ibnu kaiir waalgaradu an allaha tacaala damahum calaa hada asaniic ilaahay wuxuu ku ceebeeyey nimankan ficilkan wa nabbahahum calaa khata'ihimna waa ku baraarujiyey fii xaqi anfusihim nafahooda xaysu kaanuu ya'muruuna bilkhayri walaa yafcaluunahu khayrkay farayaan ma samaynayaan walaysa almuraadu aayadda muraadka laga leeyahay ma aha dammahum in lagu eedaynaayo calaa amrihim bilbiri khayrka maxaa dadka u amarteen in la leeyahay ma aha maca tarkihim lahu iyagoo ka tegayaan bal calaa tarkihim lahu ayb faina almra bilmacruufi macruufun wa huwa waajibun cala alcaalam cala alcaalimi yani wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo qofka nimankan reer bani israa'iil waxaa lagu eedeeyey laguma eedaynin macruufka inay dadka faraan iyo khayrka taas eedda taas meeshaas maaha waa inay macruufkii iyagu aynan samaynaynin munkarkiina iyaga aysan ka tegaynin taas waa meesha lagu eedeeyey ee lama dhihin maxaa dadka macruufka u faraysaan taasuu rabaa marka inuu ku yidhaahdo qasab ma qofka marka laba waajib baa ninka caalimka saaran macruufka inuu dadka faro munkarka ka reebo waa waajib isagiina inuu ku dhaqmo waa waajib labaad marka waajibkii koowaad maahan in la leeyahay maxaa u samaynaysaan maaha kaas waaba waajib see loo dhahayaa macnuhuna ka soo bixi maayo meesha haddii adiga aadan macruufka fartoomaynin dadka ha u sheegin haddii adigiina macruufkii aadan diyaar u ahayn dadkiina aadan u sheegin meeqa dembiyaa ku jirtaa laba haddaad macruufkii farto adigiina aadan fartoominna meeqo dembiyaa ku jirtaa hal si gedigedi a waxba ha u fahmin taasuu rabaa marka inuu kaa kuu tilmaamo wuxuu yidhi marka fa kullun min alamri bilmacruufi wa ficlihi waajibun laa yasqudu axaduhumaa bitarki alaakhar midkood ma dhacaayo kan kale in laga tago ku dhici maayo calaa asaxi qowlay alculamaa'i min asalafi waalkhalaf qaar baa waxay yidhahdeen marka wadahaba bacduhum ilaa ana murtakiba almacaasi laa yanhaa gayrahu canha ninku hadduu macsi koraayo macsidaa cidna yaanu ka reebin macsibu isagu ku jiraa cid kalena yuusan ka celinin wa hada daciifun qowlkan waa daciifu yidhi leanna macsidiina inaad reebi weysaa waa dembi inaad samaysaan oo dembi labaad wa adcafu minhu waxaaba ka daran buu le kabaad sii daciifsan tamasukuhum bi hadihi alaayati inay aayaddan qabsadeen fainahu laa xujata lahum fiiha wax daliila kuma sugna aayaddan macruufkii maxaa dadka u faraysaan laguma haysta nimankan wa tansawna anfusakumta waa waxa lagu haysta saa gara ayb ataamuruuna annaasa dadkii miyaad faraysaan bilbiri khayrka iyo samafalka taas marka maaha waxa lagu haysto wa tansawna miyaad ka md ma iloobaysaan oo ma ka tegaysaan anfusakum nafihiinna walxaal antum idinkuna tatluuna alkitaaba aada akrinaysaan kitaabka afalaa tacqiluun miyaydnan wax garanaynin ayb markaa ninka caalimka laba shaqaa u taalla marka macruufkiina dadka inuu faro munkarka ka reebo isagana uu ku dhaqmo wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu halkan marka ahar buu keenay wa qaala adaxaak can ibni cabbaas annahu jaa'ahu rajulu nin baa u yimid faqaala ya bna cabbaas innii uriidu an aamura bilmacruufi wa anhaa can ilmunkar macruufka inaan faraan rabaa munkarkana aan reebo qaala abalagta daalika ma gaarta qaala arjuu waa rajaynayaa qaala in lam takhsha an taftadixa bialaai aayaatin min kitaabillaahi fafcal haddii aadan ka baqaynin inaad ku ceebowda saddex aayadoodoo qur-aanka ku jirta samey qaala wamaa hunna waa maxa ataamuruuna annaasa bilbiri lima taquuluuna maa laa tafcaluun iyo wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu sidaasuu marka u yidhi axkamta haadihi alaayata ma sugtay qaala laa qaala fabda' binafsika marka intan maka ma sugtay oo ma samaysay maya buu yidhi naftaada ka bilaab buu yidhi marka marka naftaada ka bilow macnaheedu cid kale ma fari kartid maaha laakiin waanada adiga isku bilow dadkana markaa u sheeg wاstaciinuu bالصbr والصلاة wainaha lakabiiraة ila calى اlkhaashiciin wاstaciinuu kaalmaysta bالصbri sabr kaalmaysta wالsalaati salaad kaalmaysta xaajaadkeeda wainahaa isticaanadaasi ayb lakabiiraة mid weyn weeyaan adag ilaa calى اlkhaashiciina kuwa ilaahay ukhushuuca maahane wainahaa damiirkii marka muanaha laga dhigay salaadda in laga hadlayo aada moodeysaa oo sabarkii meesha uunan ku jirin laakiin waina haadii bacd lmufasiriin waxay u celinayaan isticaanada wainahaa waina alisticaanata bisabri wasalaati lakabiiratun midii weyn weeyaan ilaa oo adag ilaa cala alkhaashiciina baynan ku adkayn waa sidii nebigaba u yidhi wainahu lakabiirun wainahu layasiirun calaa man yasarahu llah xadiidkii mucaad laqad sa'alta an can cadiim wainahu layasiirun calaa man yasarahu llah wastaciinuu marka kaalmaysta buu leeyahay alla bisabri sabr sabarkan soonka waa lagu fasiray si guudna sabarka waa loogu macneeyey sabarkuna saddex gees waaye macaasidoo laga safro daacadoo lagu safro qadaha iyo qadarka oo lagu safro ilaahay kuu qadarad ku sabarto ayb wasalaati salaadana kaalmaysta iyadana oo xaajaadkiina u kaalmaysta wa inahaa kaalmadaasi la kabiiratun weeyaan midii weyn ilaa cala alkhaashiciina maahan rasuulkan hadda waa kaalmaysan jiray oo marka uu ku jiro amar iyo shiddo ay haysato salaada u degdegi jiray kaana idaa xasabahu amrun baadara ila asalaa arrin marka uu kusoo gudb la soo gudboonaado amara bisalaati ama baadara ila salaa salaada u degdegi jiray xudayfat bnulyamaan qaswat laxsaab markuu diray u diray nimanka inuu ka warkeeno wuxuu yidhi waa soo laabtay nebigoo salaad ku jira bal fiiri rasuulka yacni sida uu ilaahay u tala saaran jiray iyadoo cabsi lagu jiro xaalad adag lagu jiro oo yani ciidan badan oo kor fadhiyo haddana salaadii iyo itisaalka alle kama caajisaynin mana ka labalabaynaynin aathaar badan buu marka ibnu kathiir keenay oo mas'aladaas ka warramaysa labadaas marka qofka waxay ugu kaalmeeyaan xaajaadkiisa iyo danihiisa inay u qabsoomaan salaad iyo sabar wax lagu gaari waayey labadaas dambaba la gaari rababa ayb wa inahaa isticaanadu lakabiiratun lashadiidatun tii adag waayo ilaa cala alkhaashiciina kuwa ilaahay u khushuuco isu dulleeya maahani korkooda kuwaas yaa waaye marka aladiina kuwii yadunnuuna yaqiininayeen annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmaya inay yihiin wa annahum iyaguna raajicuuna kuwa noqonayo ilayhi ilallahi u laabanayo inay yihiin kuwa sidaa yaqiiniya wa khaashiciintii baa la tilmaamaya aladiina kuwii ah yadunnuuna yuuqinuuna waay marka meeshaas danniga carabtu min alabdaad weeyaan alfaad waxaa jirta ama kelimaad laba macno oo iska soo horjeedaba tusto dannigu shakina waa la dhahaa waa tusaa yaqiinna waa tusaa waa min alabdaad meeshaan marka waxaa laga wadaa yaqiin shaki ma laga wada haddana siyaaqaa ku tusaayaba leanna ruuxu hadduu ka shakiyo alle inuu la kulmaayo muslimba maba ahan aladiina yadunnuuna yuuqinuuna lagu macnaynaa marka meeshaan waxaa la mida meelo badanay marka qur-aanku saas oo kale ay uga jirtaan wara'a almujrimuuna annaara fadannuu anahum muwaaqicuuha mujrimiintii naartay arkeen waxay yaqiiniyeen inay ku dhacayaan naarta maaha shaki wax kaga sugan maaha aladiina yadunnuuna kuwa malaynaya marka laguma fasiraya yuuqinuuna lagu macnaynaa meesha dabari sidaas uu leeyahay abyaad badanna waa soo istishhaaday abyaad badanna wuu la yimid oo marka waa keenay aladiina kuwii ah yadunnuuna yuuqinuuna yaqiininayeen annahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmaaya inay yihiin wa annahum iyagu raajicuuna kuwa noqonaya ilayhi alla xaggiisa u laabanayo inay yihiin kuwa sidaa yaqiininaya weeyaan khaashiciinta marka yaqiintu macno weynay ku fadhisaa yaa banii israa'iila adkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum wa annii fadaltukum cala alcaalamiin yaa banii israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xusa nicmatii nicmadayda alatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyey calaykum idinka korkiina wa annii aniga fadaltukum inaan idin dheeraad siiyey cala alcaalamiina caalamkii zamankiina ahaa inaan idinka dheeraad siiyo korkooda sidaa marka nicmadaa xusuusta w marka aabbayaalkood iyo kuwan hadda jooga markaas aabbayaalkood nicmadii la siiyey baa lagu tusaaleynaya waa sidau alla u yidhi walaqad ikhtarnaahum calaa cilmin cala alcaalamiin mulki rusul kutub baa la siiyey aan la siinin dadkii ku waqtiga ahaa yaa banii israa'iila reer banii israa'iilow udkuruu xusa nicmatii nicmadeyda allatii nicmada oo ancamtu aan nicmeeyo calaykum korkiina wa annii aniga fadaltukum inaan idin dheeraad siiyey cala alcaalamiina caalamii zamaanikum zamankiina caalamka jiro inaan idinka dheeraad siiyey darteed nicmadeyda xus oo xusuusta marka iyaga dabcan wixii waqtigooda ahaabaa laga hadlayaa intii ka horreysayna maya ka dambaysayna maya leanna intii ka horreysay nebiyullaahi ibraahim iyaga ma ahayn haddana maca daalika dee waa la dheeraad siiyey nebiyullaahi ibraahim nebi moxamedna waa ka dembeeyey oo ummaddaani ummad ka khayr badan ma jirto hor allah subxaanahu watacaala wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas antum tuufuuna sabciina ummatan antum khayruhaa wa akramuhaa cala allah marka ummaddaa nebi moxamed ummad ka khayr badan ma jirto marka yahuudda ama reer bani israa'iil ma ahan in la leeyahay calal itlaaq idinkaa dadka ugu fiican waa caalamii zamaanihim aayadahan kalaana dii macnaha tusaaya kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas iyo kale wataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shay-an wataquu ka cabsada oo ka dhowrsada yowman maalin maalinka oo laa tajzii aynan deeqaynin nafsu naf can nafsi naf kale xaggeeda shay-an waxba aynan ka deeqaynin walaa yuqbalu la aqbali maayo minhaa xaggeeda nafsadii xaggeeda shafaacatun erga laga aqbali maayo walaa yu'khadu la qaadi maayo minhaa iyada xaggeedana cadlun furasho waxay isku furato aan laga qaadaynin ayb walaa hum mana ahan yunsaruuna kuwa loo gargaarayana ma aha maalinkaa marka xusuusta ka cabsada wataquu marka tarhiibkii waayo kan marka wataquu ka dhowrsadoo ka cabsada yowman maalin maalinka oo laa tajzii nafsun nafi aynan deeqaynin oynan anfacaynin can nafsi naf xaggeeda shay-an waxba aynan ka deeqaynin yaa ayuha الnaasu اtaquu rabkm wاkshw yowma laa yجزi waalid can waladihi walaa mawluud huwa jaazin can waalidihi shay-an oo kale maalinkaa marka ka dhowrsado ka cabsada walaa yuqbalu aan la aqbalaynin minhaa nafsadii xaggeedana shafaacaةn aan laga aqbalaynin wax erga ah naftaas marka aan ergada laga aqbalayninna waa midii gaalnimada ku dhimatay walaa yuadu aan la qaadaynin minhaa iyada xaggeeda cadlun furasho waxay isku furato walaa hum mana ahan yunsaruuna kuwa marka iyaga loo gargaara ma aha intaaba marka macaani badan oo qur-aanka ku sugan baa aayadda macaanideedoo kale tilmaamayso waid najaynaakum min aali fircawna yasuumuunakum suuءa alcadaabi yudabixuuna abnaa'akum wayastaxyuuna nisaa'akum marka taqwadaas aayadda hore marna waxaa la yidhaha ilaahay ka cabsada marna maalinta qiyaamaha ka cabsadaa lays dhahaa marna cadaabkaa ka cabsada la dhahaa waxaa laga dhowrsanaya marka mar waa alle mar waa naarta mar waa maalinta qiyaamaha ibnu rajab saas u dhahaya marka de wataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah wataquu yowman laa tajzi nafsu fataqu naara itaqu llahana de qur-aanka waa ku badan tahay qofka marka maalinkaas wax walbaana ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisa ay ku jiraan ee addoonku uunan helaynin wax u gargaaro ilaahay idinkiisa la-aantii uunan helaynin wax laga cabsaday mudan tahay marka ayb wadkur xus id waqti najaynaakum aan idin korinay min aali fircawna fircawn aalkiisa aan idinka korinay yasuumuunakum xaal ay idinku laasiminayo inay idin la xiriirinayeen suu-alcadaabi cadaabka midkiisa xun ay idinla xidhiirinayeen yudabbixuuna ay gowracayeen abna'akum wiilashiinna wayastaxyuuna ay ka tegaayeen nisaa'akum naagihiinna wa fii daalikum kii naas dhexdiisa waxaa ku sugan balaa-un nicmaa ku sugan nicmada oo min rabbikum xagga rabbiyiin ka ahaatay nicmada oo cadiimun weynin badan nicamkii marka alla uu siiyey baa loo tilmaamayaa tanaa ugu horreysa waxay ku jiri jireen marka cadaab fircawn uu ku haayey wadkuruu xusayd waqti an najaynaakum aan idin korinay min aali fircawna aan idinka korinay reer fircawn yasuumuunakum xaal ay idin laasiminayeen idinku dhajinayeen idinla xiriirinayeen idinku foofinayeen intaba waa suu-al cadaabi cadaab midkiisa xun ay idinku foofinayeen oo ay idinku laasiminayeen ay idinla xiriirinayeen cadaabkaas xun marka waa maxayna waa kan tafsiirkiisa yudabbixuuna waxay gowracayeen abnaa'akum wiilashiinna wayastaxyuuna waxay ka tegaayeen nisaa'akum naagihiinna sababtana waxay ahayd fircawn baa wuxuu ku riyooday mulkigiisa inuu zuulaayo calaa yaday rajulin min bani israa'iil nin reer bani israa'iil ka mida gacantiisa ru'yadii markii loo sheegay waa tashteen markaasi waxay ku tashteen in wiil kastoo si looga hortago sababkaas wiil walba oo dhalanayo in la gowro naagahana layska dhaafo guryaha ay uga shaqeeyeen sidaasoo haddana ay tahay baa waxay u baahdeen gacan rageed oo u shaqayso markaasay waxay yidhaahdeen sanadna aan deyno sanadna aan dilno sanadkii la deynaayey marka haaruunaa dhashay sanadii ilmaha la dilaayeyna nebiyullaahi muusa baaba dhashay ilaahay marka qudradiisii haddee nebiyullaahi muusa waa dili waayey fircawn waa dili waayey nebi muuse mulkigiisiina gacantiisiibuu ku baaba-ay markaas sidaasaa marka ciqaabkaani uu ku bilowday wa fii daalikum kii naas oo badbaadada alla idin badbaadiyey dhexdiisa waxaa ahaaday balaa-un nicmo balaa-un marka nicmona waa lagu fasiraa nicmadaasi marka ikhtibaarna waa lagu fasiraa imtixaan imtixaankii baa marka marna khayr laysku imtixaanaa marna shar wa nabluukum bishari waalkhayri fitnatan shar iyo khayr waa idinku jarribaynaa balaa-unta marka halkaa nicmaa laga wadaa marka leanna waxaa laga sheekaynaya waa khayr in la koriyey oo la badbaadiyey nicmaa ku sugan nicmadaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaata cadiimun weynin badan qurdubi waxau isaga rajaxay laakiin wa fii daalikum kii naas dhexdiisa balaa-un baa ku sugan imtixaan ishaarada marka wuxuu u celinayaa gowraca iyo cadaabka gowracaas iyo cadaabkaasi shar iyo imtixaan baa idinkugu sugnaa min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaaday cadiimun oo weyn isaga kaasuu rajaxay laakiin nicmo inay tahay aada ma foga ayb nicma tuntaasaa marka in badan ay ku macneeyeen ibnu cabbaasna uu ka mid yahay iyo abulcaaliya iyo abu malik iyo suddi iyo keyrkood nicmo bay ku sheegeen wbalownaahum bilxasanaati wasayi-aati lacallahum yarjicuun carabtuna marka beladu khayrka waa dhahan zuhayr bnu abi sulma mucallaqadiisa waxaa ku jirtay jaza allaahu bilixsaani maa facalaa bikum wa ablaahumaa khayra albalaa'i aladii yabluu ayb wadkur xus id waqti faraqnaa aan jeexnay bikum idinka dartiin aan u jeexnay albaxra badda faanjaynaakum aan idin korinnay waan idin korinnay wa agraqnaa waxaan maashaynay aala fircawna reer fircawn walxaal antum idinka oo tanduruuna fiirinaysaan ood markaa arkaysaan ayb nicmadii baa marka la wadaa wadkur xusid waqti faraqnaa aan jeexnay bikum idinka dartiin idinka sababkiina ayb ama in la yidhaaho musaaxabo laga dhigo idinka maciina wadkur xus id waqti faraqnaa aan kala jeexnay bikum idinka la jirkiina albaxra badda markaad gasheenba baddii labaa laga kala dhigay waa la jeexay fa kaana kullu firqin ka dawdi alcadiim fa anjayna barka baxarkaas marka kee waayey baddaas badda caswa waa baxru lqulzum baxru lqulzumna badda casa la yihaa hadda waa baxru laxmarka oo masarna marto iskandariye iyo badda yani masar iyo suudaan iyo dhulkaas oo dhan marto annaga lafteena gees naga marto waa baxru lqulzum ayaa la yidhaha waana baxru laxmarka mashaakilka marka qaar masaaridan ka midaba waxay inkiraayaan fircoonba in la halaagay qur-aankii sidaan u caddaynaya fircoon lama halaagin ay leeyihin tacasub markaas ay fircoon u tacasubayaan darteed nimankaasna niman wax bartay ahaayeenoo culamo igu sheegay axmed shaakirba aada maqaalaad ugu radiyey wadkur xus id waqti faraqnaa aan jeexnay bikum idinka aan idiin jeexnay dartiin albaxra badda fa anjaynaakum waa idin korinnay wa aqraqnaa waan maashaynay aala fircawna reer fircawn ayaan maashaynay walxaal antum idinkuna tanduruuna aada fiirinaysaan markaasna waxay dhacday yowmu cashuuraa sida xadiidkii bukhaari iyo keyrkiis uu tilmaamayey nebigu madiinow soo galay sal alla ly slam yahuuddoo soomanba u arkay yowmu cashuuraa soonkooduu weydiiyey markaasay yidhaahdeen waa maalin wanaagsan alla uu badbaadiyey nabi muuse markaasuu wuxuu yidhi ana axaqu bimuusa minkum fa saamahu wa amara bisawmihi nebigu waa soomay dadkiina inay soomaan buu amray waqtigaasay marka dhacday iyadana waa nicmo kale oo aada u weyn oo lagu manaystay reer bani israa'iil korkooda hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed